muddo sideed sagaal bilooda ayaan mataqaanaa guddiga doorashooyinka ay namarmeerinayeen waa buuxinay dhammaan shuruudihii oo dhan khidbadiina israabiil waa shubnay wax walba ay noo direen waa wada gudbinay waxayna siiyeen waraaqihii caddeynta ahayd oo inaan lacagihii gudbinay oo brosestii aan marnay dhammaan yacni aan kuwada mataqaanaa fulinay ayayna siiyeen keliya waxaa noo harsadeed in nala siiyo nala guddoonsiiyo shahaadadii kugadheer ahayd waxaa dhacday in nala meermeeriyo barlameen naloo waco adig ugu dambeyn bishii mataqaanaa abril ayaaba ayaan guddiga gudyahayna gudaha jooga iyo aasaasiyaashii iyo xubnihii golaha golaha fulinta waxay la kulmeen guddigii doorashooyinka qaranka kadib guddigii doorashooyinka qaranka waxay booqasho ku yimaadeen sida caadada ahayd xafiisteedii ee xisbigii amniga iyo cadaaladda xarunta muqdisho wax walba waa naga jeediraayeen wax walba odkahaynaeen markii aan sugaynin ramadaankii ayaa soo galay waxay dhaheen ramadaanka marku laga baxo ayaan idin ayaan idin guddoonsiinaa shahaadadiina way ahaatay ramadaankii waa laga baxay duuq iyo jaaq midna male soor jeer guddoomiyaha u tagay soor jeer xogayaha guud u tagay xiriiro badan baa lala sameeyey markii ugu dambeysay waxayna dhaheen waxaa la idinka habaa in aad la timaadaan oo aad keentaan aad ka soo qaadataan maxaa la dhahayo mister iyo c i d da waraaqo la dhaho caddeynta anshaxa la dhaho taasoo mataqaanaa dastuurka meel meel ay iga qoran tahay aysan jirin xisbiyadii laga wareeyey oo aan mataqaanaa la warsanin taasoo yani aan u jeedno in la baalmanayo nidaamkii iyo xeerkii iyo dastuurkii u degsanaa doorashada mataqaanaa sameynta xisbiyada qaran xisbiyada siyaasadeed ee qaranka waxaana ku dhiri waayahay waxaad na siisaan waraaqo oo aad ku dalbanaysaan oo aada nooga dalbanaysaan waraaqahaas inaan ka soo qaadano c i d da iyo nisa inaan ka soo qaadano iyagana warqad u qora annagana mataqaanaa na soo ogeysiya oo warqadda soo siiya si aan ula tagna maysi adiga wixii la isjiidjiido la isjiidjiido shalay meehee doraad maalintii talaadada ayaa waxay loo yeereen guddoomiyihii guddoomiyahayna kumeelgaarka ee xisbiga iyo xubno ka ka tirsan golaha fulinta ayaa loo yeeray waxaana loo caddeeyey guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka ninka la dhaho maxaa la dhahaa cabdinaasir la dhaho wuxuu caddeeyey in madaxtooyada ay haysato xisbiga looga heesto laba qodob qodobka koowaad oo ah in in xisbiga amnigiiyo cadaaladda ay beeriyaan oo ay dhahaan xasuuqii baydhabo ka dhacay xilligii doorashada labadii kun toban iyo sideedii waxba kama jiraan iyo in dacwaddii ay gudbiyeen ay dib ula soo noqdaan markii labadaas qodob ay aad samaysaan ayaa waxaa la dhahay waxaa la idin siinaya shahaadadiina waxaana saa dhahaya aadan cabdinaasir nin la dhaho oo lagu sheegay inuu yahay guddoomiye ku-xigeenka guddiga doorashooyinka qaranka oo ah ninka xaliimayarihii ku xigo marka haddana aadan cabdinaasir ayaa kelmadahaasi markii talaadadii oo la wadaagay xubnihii ka socday xisbiga amniga iyo cadaaladda ayaa maanta waxaan go-aansanay in aan u sheegno dhammaan xisbiyada qaranka iyo saamileyda siyaasadda iyo beesha caalamka in guddiga doorashooyinka qaranka inaan lagu aamini karin inay dalka ka ka hirgeliyaan doorasho cadaalad ah oo soomaalida oo dhan ee kuwana qanacsan tahay inaysan yani dalka ka hibgelin jirin ayaan rabnaa inaan u cadayno maxaa yeelay dadka yani soomaalida waxaan u sheegaynaa guddiga doorashooyinka inay ku dhex milmeen hay-adihii dowladda gaar ahaan hay-adda fulinta inay ku dhex milmeen ayaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed iyo beesha caalamka taas waxaa caddaynayo guddoomiye ku-xigeenkii guddiga doorashooyinka qaranka aadan cabdiraasir inuuna dhaho shahaadadiina waxay ku xiran tahay labadan qodob bal maxaa isaga jira guddiga doorashooyinka iyo siyaasadda maxaa isaga jiro ee mataqaanaa soo maaha guddiga guddi dhexdhexaada oo u wada dhexeeya dhammaan saamileyda siyaasadda iyo xisbiyada qaranka soo ma aha mid u dhexeeya maxay tahay waxa mataqaanaa conditionka iyo shuruudda ay nagu xirayaan so haddii aad mataqaanaa si cadaalada oo bal arrintan loo fiiriyo maxay micnaheeda tahay micnaheeda waxa waaye caleemeera iyo iyo guddigeeda laguma aamini karo mana mana samayn karaan doorasho cadaalad ah oo dhammaan saamileyda siyaasadda iyo ummadda soomaaliyeed ay ku wada qanci karaan ma ahan guddi samayn kara marka saa daraaddeed ayaan maanta loogu qabtay shika jiraa'id magaalada muqdisho annaga annagana hadda aan codkayga ku biirinaayo maanta yani wartaxaafadeedkii iyo iyo lagu qabtay magaalada muqdisho ayaan ana ku biirinaa codkayga oo aan leeyahay xaliimayarey iyo guddigeeda guddiga doorashooyinka qaranka ba lagu aamini karo dalkana ma gaarsiin karaan doorasho cadaalad ah oo la wada ogol yahay ma gaarsiin karaan saas daraaddeed waa in laga tashtaa saamilayda siyaasadda waa inay ka tashataa xaliimeynay iyo guddigeeda iyo waxyaabaha baarlamaanka lagaba insaan maalinta sabtida ah inay la tagto waa in laga hortagaa oo layska diidaa marka waxaan leeyahay xaliimeynay oo le yani annaga nabad iyo nolol baa nahay war nabad iyo nolol caqliga saliimka wuxuu leeyahay iyadoo la helin amni iyo cadaalad sidee sidee lagu heli karaa nolol iyo nabad iyadoo la helin amni iyo cadaalad mala heli karaa nolol iyo nabad waa maya waa maya iyadoo la helin amni iyo cadaalad nolol nabad iyo nolol lama heli karo marka waxaan leeyahay dhammaan saamileyda siyaasad siyaasadda iyo iyo xisbiyada iyo beesha caalamka iyo deeqbixiyaasha waxaan leenahay guddiga doorashooyinka qaranka ee xaliimayada hogaamisa ma ahan guddi madax banaan ma ahan waa guddi la heesta ah oo ku dhex milmay maxaa la dhahaa golaha fulinta ee dowladda federaalka ayay ku dhex milmeen ma ahan guddi madax banaan saa ha la ogaado dalkana ma gaarsiin karaan doorasho cadaalad ah oo loo loo wada dhan yahay oo la wada ogol yahay ma gaarsiin karaan dalka marka intaas ayaa kusoo koobaya aad iyo aad ayaad umahadsantihiin waa tahay doctor cali cabdibaab dabcan xisbigan amniga iyo cadaaladda guddoomiye ku-xigeenna ayaad ka tahay yaa guddoomiye ka ah xisbiga
xisbiga gudoomi gudoomiyihiisa waxaa la yuusuf xasan mursal hogaamiyihiisana waa waa waa waa waa waa madaxweynaha la soo afduubtay mukhtaar rowow ayaa ah hogaamiyaha xisbiga hogaamiyaha xisbiga amniga iyo cadaaladda waxaa ah mukhtaar rowow cali gudoomiyaha kumeelgaarkana waxa waaye yuusuf xasan mursal gudoomiye ku-xigeenka kumeelgaarkana waa aniga
waa gartay laakiin mukhtaar robow isagoo xiran see sideebaad hogaamiye uga dhigtaan xisbigan
adeegow wax cusub ma ahan ugub ma ahan haddii aan tusaale dher aan ku siiyo xisbigii n c da ee nelson mandela toddoba iyo labaatan sano isagoo xiran ayuu xisbiga shaqaynayay makastay sida maanta loo da loo cadaadinayo ayaa loo cadaadinaya a n c balse aakhirkiina waa ku guulaysteen in dalka ay hogaa hoggaan u noqdaan taas ayaan filaynaa annagana insha allahu waa tahay n c nelson mandela toddoba labaatan sana isagoo xiran ayuu xisbigiisa shaqaynayay ee mataqaanaa xilligaasii dawladii biloqotoonka ee jirtay waxay kala dagaalantay inay diiwaangeliso inay aqoonsato xisbigii a n c balse aakhirkii xisbigii a n c waa ku guulaysteen ahdaaftoodiina waa gaareen hogaankii dalkana waa ay noqdeen annagana sidaas ayaan filayna insha allahu
waa tahay mar haddii shahaadooyinkii guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka ay idin diideen ama in ay idin aqoonsadaan ay markaa dhici weyday maxaa idin qorshaysan
horta ma ku wareyso isma lihi dalka ayaa yani doorasho xisbiye ka dhacayo isma lihi saamtaanta caliimayaday iyo qaabsocodkoodan ujeedaa dalka yani meeshu ku socdo meel fiicanba maahan mana dhici mana dhicihayso mana dhici karto in doorasho xisbiga galo marka saa daraadeed anaa ugu faraxsanahay caliimayaday inayna tusto waxa farmaajo oo loo qabo inayna tusto anaan ugu faraxsannahay balse waxa waaye annaga dad shacbiyadeena ayaa taageero ka haysanaa iyagaana aqoonsi ka hadda annaga intaana aqoonsi aga baahanahay male ilaa iyo hadda xisbigeena waxa u diiwaan gashan laba boqol iyo to- iyo toban kun oo qof ayaa u diiwaan gashan xisbigeena
waa gartay marka maxaa fariin ah oo aada u diraysaa madaxda sare ee dowladda federaalka sida guddoomiyaha baarlamanka ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka iyo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya
adiga kuwaas waxba u dirsan maayo sadar muuqda su-aal ka dhan adiga kuwaas waxba u dirsan maayo adiga saamileyda siyaasadda iyo beesha caalamkaan la hadlaa iyo soomaalida wanaagga jecel waxaan leeyahay xaliimayarey iyo guddigeeda ma lagu aamini karo dalka inay jaajiyaan doorasho xalaal iyo oo cadaalad ah oo dhammaan laguna kalsoon yahay ma gaarsiin karaan dalka intaysan shaqaaqo ka dhicin ha laga hortago ha laga hortago ayaan leenahay keliya intaasaan leenahay dalka madaxunba ku socdaa ha laga qabto walaaxa aan muujinahay waxa uu yahay dalka inuu meel xun u socdo dalka meel xun u socdaa ha laga qabto ha laga qabtaan leeyahay